أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha labiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ee kuwooda ugu doorkoran waxaa ka mid ah dowladda siliibiyadaha ee maraykanka ayaa duqayn ka fulisay dalka iiraan iyadoona dhanka kala sheegtay inaysan duqayntaasi saamayn doonin heshiiskii xabajoojinta ugu yaraan shan iyo toban murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa si adag oga hadlay xasuuqa diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen degmada buuqa qable in ka badan sagaal iyo toban dowladood oo ku jira dalalka caalamka islaamka ayaa si kulul u daleeceeyey tallaabada uu maamulka hirdada somalilan uu safaaradda uga furanayo magaalada barakeysan ee alqudus mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha ee wilaayadda islaamigaha ee bakool xilli ay fooddan ugu soo hayso munaasabadda ciiduladxa diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo ayaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga gedo iyo jubbada dhexe intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwooda ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda siliibiyadaha ee maraykanka ayaa duqayn ka fulisay dalka iiraan iyadoona dhanka kala sheegtay inaysan duqayntaasi saamayn doonin heshiiskii xabajoojinta ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya taliska dhexe ee maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano senticom ayaa sheegay inuu weeraro ka fuliyey koonfurta iiraan maalintii isniinta hase yeeshee xogayaha arrimaha dibadda maraykanka silibiga lagu magacaabo marko rubio ayaa meesha ka saaray in weeraradaasi saamayn ku yeesheen wadaxaajoojyada socda dhanka kale warbaahinta iiraan ayaa xaqiijisay in diyaarado dagaal oo maraykan ah ay weerareen doomo iiraani ah oo ku sugnaa koonfurta jasiiradda laarak ee marinka hormuus kadib markii fiidkii la maqlay qaraxyo xooggan afhayeen u hadlay sentacom ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada maraykanka ay qaadeen weeraro uu ku tilmaamay isdifaac oo ka dhacay koonfurta iiraan isniintii xalay wuxuu intaasi ku daray in weeraradan loo fuliyey si loo ilaaliyo ciidamada maraykanka ee khatarta ugu imaanaysa ciidamada iiraan waxaana uu sheegay in bartilmaameedka la duqeeyey ay ahaayeen saldhigyo gantaalo iyo doomo iiraani ah oo isku dayayay inay miinooyin dhigaan afhayeenku wuxauu sidoo kale xaqiijiyey in centicom ay sii wadayso difaaca ciidamada maraykanka iyadoo isla mar ahaantaana la ilaalinayo xabad joojinta jirta sidoo kale mas-uul maraykan ah ayaa u sheegay warbaahinta in iiraan ay isku dayday inay weerarto ciidamada maraykanka afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay balse weeraradaasi aysan wax dhaawac u geysan askarta maraykanka telefishinka fox news ayaa ka soo xigtay sarkaal sare oo maraykan ah in ciidamada maraykanka ay duqeeyeen goob gantaalada difaaca cirka ee sam oo ku taala bandar abaas kadib markii halkaasi laga bartilmaameedsaday diyaarado maraykan ah dhankeeda shabakadda c n n ayaa ka soo xigatay mas-uul maraykan ah in weeraradii ugu dambeeyey iiraan lagu qaaday ay ahaayeen falcelin iyo isdifaac islamarkaana aysan qayb ka ahayn weerar hore loo qorsheeyey wakaaladda wararka ee faris ee iiraan ay leedahay ayaa iyada soo xiganaysa telefishinka dowladdaasi sheegtay in diyaarado maraykan ah iyo sahyuuniyiin ah ay waaberigii isniintii weerareen doomo iiraaniyiin ah oo ku sugnaa koonfurta jasiiradda laarak ee marinka hormuus waxay intaasi ku dartay in weerarkaasi uu sababay dhimashada afar qof iyadoo tirada guud ee khasaaraha aan weli si rasmiya loo caddayn jasiiradda laarak waxaa loo arkaa goob aad u xasaasi ah maadaama ay ku taalo bartamaha marinka hormuus gaar ahaan waddada maraakiibta ee ilaalada kacaanka iiraan ay u asteeyeen maraakiibta loo ogol yahay inay halkaasi maraan fox news ayaa sidoo kale ka soo xigatay ilo xogogaal ah in weerarada maraykanka ee iiraan ay ahaayeen kuwo isdifaac ah islamarkaana aysan muujinayn dhammaadka heshiiska xabadjoojinta dhanka siyaasadda marco rubio ayaa isagoo ka hadlayay weeraradaasi yidhi marinada biyaha waa inay furnaadaan wayna furnaan doonaan si kastoo ay noqotaba rubio wuxuu sidoo kale xaqiijiyey in heshiis lala gaaro iiraan uu weli suurtagal yahay maalmo gudahood inkastoo weeraradii ugu dambeeyey ay maraykanku fuliyeen wuxuu sheegay in wadaxaajoodka ku saabsan qaabaynta heshiiska iiraan uu qaadan karo maalmo maadaama ay jiraan dood badan oo ku saabsan ereyada iyo qodobada ku jira noqolka hordhaca ah ee heshiiska wuxuu intaasi ku daray in maraykanku uu isku dayayo inuu dagaalka kusoo afjiro waddada wadaxaajoodka dhanka kale wakaaladda wararka tisniim ayaa sheegtay fiidnimadii isniinta in saddex qarax laga maqlay magaalada bandar abaas halkaa wakaaladda faris ay sheegtay in dhawaaqyo la mid ah laga maqlay magaalooyinka sirig iyo jaska ee ku dhow marinbiyoodka istaraatiijiga ee hormuus telefishinka iiraan ayaa ku adkaystay in xaaladda bandar abaas ay tahay mid degan oo caadi ah inkastoo qaraxyada la maqlay wariyaasha warbaahinta ee ku sugan magaalada teheraan ee caasimadda dalka iiraan ayaa sheegay in sababta qaraxyadii ka dhacay bandar abaas habeenkii isniinta aan weli la shaacin iyagoo intaa ku daray in qaraxyadaasi aysan xiriir la lahayn weeraradii maraykanka ee ka dhacay meel u dhow jasiiradda laarag waxay sheegeen in weerarka laarag uu dhacay waa berigii isniinta halka qaraxyada bandar abaas iyo magaalooyinka ku dhow dhow la maqlay xalay oo talaada soo gelisay wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sidoo kale sheegtay in maamulka xiriirka dadweynaha ee ciidamada imaam as-sajaad oo ka tirsan ilaalada kacaanka ee gobolka hormusgaan ay ku dhawaaqeen howlgal lagu burburinayo walxaa qarxa ee aan qarxin ee ku hareeraysan bandar abaas howlgalkaas oo soconayay axaddii ilaa ay talaadadii wakaaladdu waxay sheegtay in dadka deegaanka ay u maleeyeen in dhawaaqyada qarxyada habeenkaasi ay ka dhasheen howlgalladaasi horaantii maalintii isniinta wakaaladda wararka ee faris ayaa sheegtay in teheraan ay soo riday diyaarad daroon ah oo ku sugnayd gobolka khaliijka iyadoo adeegsanaysa nidaam cusub oo difaac cirka ah balse aysan sheegin cidda diyaaraddaasi soo dirtay arrintan waxay ku soo aadaysaa kadib markii madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu sabtidii ku dhawaaqay in inta badan qodobada heshiiska lala galayo iiraanna laga heshiiyey islamarkaana faahfaahinta heshiiska dhowaan la shaacin doono mahadsanid abusheyba ugu yaraan shan iyo toban murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari ka hoyaalaha oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah uu ku socdaalayay duleedka magaalada dhadhaab ee dhaca xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya dhimashada waa afar murtad oo sarkaal uu ku jiro dhaawacna waa kow iyo toban murtad gubashadana waa gaari kahoyaal ah waana qayb ka mid ah howlgallada mujaahidiinta ee ka dhacaya deegaanadaasi odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa si kulul oga hadlay xasuuqa diyaaradaha cadowga ay ka geysteen degmada buuqa qable walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya iyadoo habeen ka hor diyaaradaha cadowga allah gudaha degmada buuqa qable duqeyn ugu geysteen qoys ka mid ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada buuqa qable ayna ku dileen aabba iyo gabadhiisa sidoo kalena ay ku dhaawaceen maamadii qoyska iyo wiilkeeda ayaa waxaa dhacdada naxdinta leh si adag uga hadlay odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona xusay in cadowga allah si bareer ah dadka shacabka ah ugu xasuuqay degmada buuqa qable sidoo kale waxgaradka ayaa tacsi u diray ehelada dadkii cadowga allah ku xasuuqay buuqa qable iyagoona caddeeyey in gaaladu ay ka siman yihiin xasuuq ah iyo duqaynta ay ku hayaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed walaalka geeriyooday ee cabdi axmed xasan iyo qowskii ka tegey samir iyo iimaan allah idinka siiya ayaan leenahay waxaan caddaynaynaa haddii aan nahay odayaasha dhaqanka degmada buuqa qabla ninkaas inuu nin shacab ahaay oo maaragtay gacantiisa ku shaqaysto fuundi ah guryaha dhiso ee weligiisna maamul shabaab aanan noqonin oo mataqaanaa shacab ah ayaan caddaynaynaa waa beentood waxay dileen nin shacab ah oo abriye ah iyo gabartiisii oo gurigii asaga uu lahaay jiifo ayay dileen marka arrintaas waa ka xunnahay haddii aan nahay odayaasha dhaqanka waxaan meeshaan ka tacsiyeynaynaa ku dhintay meeshaan oo xali lagu diray wax shaqul iyo shaqaas ku lahaen ummadda islaamka eena la dagaalamaa baadiya lakala haadayo oon leenahay bacda aqalka qaad saacadan wixii ka bacdi eh kollay muslim oo dhammaan meesha jooga in lala dagaalamayo waa fahanay arrintaas waxas shaqa ku lahayn marheen na xoogsataas ahay waxaan leenahay inaa lilahi waa inaa ilayhi raajicuun qoyskii maaragtay cabdi axmed cabdimudalib uu ka baxay ilaahay subxaana wa tacaala sabar imaha ka siiyo annaga dhammaanteen intii dhaawacna ilaahay subxana wa tacaala noo bogsiiyo aqoon buuxdaan u leenahay nin maskiin oo xamaalataa oo shaqaysata oo midigtiisa ku shaqaysanaya ayuu ahaay shacab aan nahay haddii la dhihi lahay shacab waad u jeediin cabdimudalib waad taqaaniin aqoonaad u leedihiin dadka muslimiinta deegaankan waa garanaa beledweyna laga garanaa waxa waaye safaradiisa buluburta laga garanaa meel kastoo safar ku tegi jiray mooteeley ahay nin gaadiidley ahay mooto iska wato shaqaysataa xamaash waad u jeeda fuundi u ahay guryuhu dhisanayo muruqmaal u ahay markaatibaan ugu nahayn ilahay agtiisana janna ugu rajaynayna haddii cabdimudalib loo malayn lahay nin askari oo shabaab ahaan dilni ama sargaal sargaal iska waraa xataa askari ma hal maalin waa hal maalin saacad gudaheed ama daqiiqad gudaheed maamulkaas waxba uma qaban intaas baa annagoo odayaashiis ah aan caddaynaynaa nabadoonida deegaanka annagoo ah dadkii bulshada oo deegaanka annagoo odayaashooda ah waxaan caddaynaynaa xasan si gaara buu noogu soo duulay xalay waxaa ka dhacay degmada booqa qable duqayn oo wuxuushinime ah ayaa ka dhacay aad iyo aad ah nimanka oo duqaynta wada al-shabaab aan soo duqaynin wax ka dilin ay leeyihiin waa beentood waa xaaraan dad shacab ah ay gumaadeen waa nin iska xamaalato oo ilmihiisa maxaan ku radaa u xamaalanay reerkiisa waa la qoyskiisa waa la baabi'iyey arigii dhinaca waxaynta oo meesha u joogta waa la baabi'iyey wax loo reebtay ma leh cabdulmudalib wuxuu ku sababsaday gacan ka gardaran ayuu ku sababsaday allah u naxariista midda kale caalamka islaamka waxaan u sheegaynaa soomaalida waxaan u sheegaynaa islaamka adduunka waxaan u sheegaynaa in ummadda soomaaliyeed oo shacabka ah waxaa la yidhi meydka ugu dambeeye kii hadda la sii waday cabdulmudalib cabdulmudalib ummadda deegaanka reer hiiraan caam ayuu ka ahay wuxuu ahaa nin xamaalata ah walaal iska shaqaysta oo ma aragtay guryaha dhisa ninkaas isaga ayaa maanta waxaa lagu sheeguu hayaa inuu sargaal yahay waxaa la weri jiray oo la sheegi jiray oo raa'i caamka lagu qaldi jiray waa waxaanoo kaleeto hadalka odayaasha iyo waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa imaanaya xilli ay diyaaradaha cadowga duqayn ku dileen dad shacab ah qaar kalena ay ku dhaawaceen degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan mahadsanid saadaq in ka badan sagaal iyo toban dowladood oo ka jira dalalka caalamka islaamka ayaa si kulul u daliiciyey tallaabada uu maamulka ridada somalilan safaaradda uga furanayo magaalada barakeysan ee alqudus walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixintani faahfaahinaya in ka badan sagaal iyo toban dowladood oo ka jira dalalka caalamka islaamka ayaa si kulul u dhaleeceeyey tallaabada uu maamulka dabadhilifka somalilan safaaradda uga furanayo magaalada barakeysan ee alqudus oo ka tirsan dalka falastiin ururka iskaashiga dowladaha khaliijka carabta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabada uu qaatay maamulka isugu yeeray somalilan ay tahay mid aan la aqbali karin oo halis gelinaysa jiritaanka shacabka falastiin dowlado ay ka mid yihiin aal sacuud qatar iyo cumaan ayaa iyana sidaan oo kale u dhaleeceeyey falka guracan ee maamulka ashaadoola diriirka somalilan uu safaarad kushaag uga furnayo magaalada qudusa axmed cabdi ibraahim oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka daaquudka somalilan ayaa waraysi uu siiyey telefishinka aljaziire ee afka carabiga ku hadla wuxuu ku xaqiijiyey in maamulkiisa uu yuhuudda wax weliba siinayo in aqoonsi kusheega uga bedelanayaan saldhigyo ciidan iyo iskaashi dhanka amniga ah xildhibaanka murtadka ah ayaa si qayxan u yidhi safaaraddeena qudus waxay ka shaqaynaysaa masraxaddeenna iyo midda israa'iil oo ah dal aan saaxiibo nahay axmed cabdi oo su'aalo kulul laga weydiiyey siday isku qabasiinayaan inay islaamnimo sheegtaan ayna ku dabafiishan yihiin yuhuudda xasuuqaysa shacabka khaza wuxuu ku adkaystay in yuhuudda ay jecel yihiin maadaama ay u aqoonsatay dowlad madax bannaan
سفارتي هي في مصلحة شعبي وهي تخدم مصلحة شعبي لأننا لن تكون هذه مشكلة إن كنا نعمل مع بعضنا البعض إسرائيل يحق لها أن تستغلنا كما نستغلها نحن طالما هي تحترم وجودنا وحقوقنا وإسرائيل لا تحترم وجودنا الآن فقط ولكن اعترفت بنا منذ 1960 ومرة أخرى 1988 وحلوغي يرو ماملك الصومالي لأنه أه مامل أشهر الدرر أه دولدها إنجليز كي يوتوبيا كدسين waqooyi galbeed soomaaliya oo horaantii sagaashameeyadii kolkay ay burburtay dowladdii siyaad barre wuxuuna maamulkan kulunsaday xumaan idilkeed mahadsanid marwaan mashquul xoogan ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha ee wilaayada islaamigaha ee bakool xilli ay fooddan ugu soo hayso munaasabada ciiduladxa walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixintani eegaya
sawaxanka aad maqlaysaan waa qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaasoo tan iyo dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee dulqacda laga dareemayey sare ukaca qiimaha ah iyadoo loo diyaargaroobayey maalmaha weyn ee ciidul adxaa waxaan booqasho ku tagnay qaar ka mid ah suuqyada xoolaha lagu kala iibsado ee wilaayada bakool waxaana ka soconayay dhaqdhaqaaq xooggan oo ku saabsan kala iibsiga xoolaha noocyadooda kala duwan sida geela ariga iyo lo-da qiimaha xoolaha ayaana ahaa kuwa si aad ah uga duwan bilooyinkii hore haddii aynu ku hormarno magaalada tiyoglo waxaan suuqa xoolaha kula kulmay macalin maxmed nuur maxmed yarow oo ka mid a waxgaradka magaalada tiyoglow qaybna ka ahaa bulshadii halkaasi usoo doonatay xoolaha udxiyada wuxuuna igu warramay isbeddelka ku yimid qiimaha suuqa xoolaha toddobaadyadii lasoo dhaafay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وساد soo dhawow waa dhowahay alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan bilo ka hor howlaha waxay ahaayeen howlo aad iyo aad u liito marka ilaahay subxaana wa tacaala roob fiicanaa noo da-ay rooba ilaahayna siiyey ariga marka maanta iyo geelaba ari iyo geela joogo lo ma joogto laakiin maanta runtii dhiig fiican bay leeyihiin oo wax waaye si fiican ba loo gataa guud ahaan ariga neefka ugu horreeya hadda boqol iyo laba boqol iyo shan boqol buu gaaraa ari cadka ahaa idaha waaba kasii daran yihiinba marka alxamdulilah adii kontonaa u yar ariga hadda oo uduyada ah oo maaragtay hadda la qalaayo marka aad baana loo keenay dadka si fiican bay u gataan oo farxad leh runtii maasha allah ee ka waran marka xoolaha dhiigooda iyo isbeddelkooda maadaama abaara la soo maray waxaa la yaab igu noqotay runtii roobkan xoogaha wakhtigii la rabay hataa maysan dhicin waa dambeeyey mar adiga kolley bil meelahaas laga jooga roob fiican noo da'ay ayadoo sidaa ah laakiin arigii iyo geelii waxa dhanba waxaad u malaynaysaa wax sanad dhan laba bilood saddex bilood nur daaqayna u malaynaysaa marka alxamdulilah aad buu u fiican yahay ariga amba geela aad buu u fiican yihiin hoolaha isbeddel badana ka muuqdo maasha allah gobolka baay dadaa ka imaaday shabeellada hoosena dadaa ka imaaday xataa xamar dad baa jiro oo maaragtay xoolaha qaadaya oo baabuurta iyo mootooyinka saaraayo marka ariga runtii oo awoodda leh si fiican baa loo gataa gobolo kale baa laga imaaday sidoo kale mid ka mid ah dalaalayda magaalada tiyoglow ayaa ii sheegay in qiimaha xoolaha uu maalmihii lasoo dhaafay ahaa mid aad ugu sarreeya qiimihii hore waa dhowahay walaal may geeka aan diyaar garowsannaa maasha allah iyo diyaamaybwa aan diyaar garowahayna baryeelaynin ku dhamanta suuna hadda maybwa eedan rajeyahayna ilaahay may ku tuuqana intii nabad ii barwaaga ii bashbash ilaahay maybuwaana waafaji walaal suuqa xoolaa asniinta haddaa moodani asniintiya iyo dhatanba odaheedaya marka maybwaalin diyaar garowaayi marka maasha allah maasha allah suuqa irinka mayle shalgadadahaye irinka dibacaga e waa sagaashan dolar siddeetan dolar boqol iyo toban dolar boqol iyo shan dolar waa toddobaatan iyo shan dolar intaasaaba la kala gadanaa marka maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah dhanka kale magaalada buurdhuxonle ee wilaayada bokool waxaa maalmihii u dambeeyey ka soconayay diyaargarow ballaaran oo ku aadan maalmaha ciidda waxaana suuqyada xoolaha ay ahaayeen kuwa saxmada dadka ayaana si weyn u iibsanayay xoolaha udxiyada deegaanka buurdhuxonle yarooga ee daldaaleyta ahaa safayle wallanshan ganacsado haaya lamba ardayda irinka ba'yey soddon doollar soddon iyo shan doollar qiimiyey miilaanba badinyi lama malyin nefdeeraad arge ee samee afar malyin aaladii saasuu faylati eed eedaa lanka diyaar garoowahay iido allaha diyaar garowka eeda hoola lanka gadadahay eedaa lanka arday lanka diyaar garoowahay eed eedaa lanisa qobsidii hoolaa maybar hoogne magaalada buurdhuunla suuqa heela yar hoogna suugasay oo ballan eed linka ka diyaar garoowahaaya iida aarafa oo lanka ilaahay waafayey aniinbana geeka hadka iniinbane wadankan kariina sidii kuhoo ganacsi haata hoo mayla raayuse ee iide arday agalyaad iyo haata eedlinka mashquulsiyan roogna heelaana geeka ilaahay mahadle abaarti waaha ku bahi maadaama abaarti laha ku bahi ilaahayna mada sii eeda suuja oo fayliyi dhankasta hooba gaal haata hooba irin haata hollow haata eeda qiimisha oon fayliyi hoo mayla raayise goorogi oo arday gudaha haata hoo ganaa asagi safarshay haata mahana marna iidogan dembe heela inta dhan oo laku gadaw mayla araayo oo ganaasta gadadaasa oo qiimaga mayla araayo isa ayna eedan sareeya mahana marna iidogan qiimaga eedaan fayley neefka irinka ee bariimada oo sabagaa limalyin shan malyin shan boqol arooga alaanka limalyin toddoba malyin arooga irinka hoose mayla araayo isa waliba rooge malyin afar boqol malyin shan boqol arooga dulxija waxaa ku jira maalmo allah uu ku dhaartay fadliga weyn ee ku dhex sugan awgeed waxaana dadka muslimiinta ah maalmahaasi loo suneeyey acmaal fara badan waxaana acmaashaasi ka mid ah in gowrac ay sameeyaan kaas oo ah dhiigga ugu fadliga badan ee dunida korkeeda lagu daadiyo mahadsanid cabdulqaani diyaargarowga munaasabada ciida carafo ayaa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga gedo iyo jubbada dhexe aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo walaalkeen cusmaan axmed dhuubow
markii uu allaah dadkeedu makeniyey amni ku dhisan ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhowaad labaatan sano waxa ay dadkeedu nasiib u yeesheen in lagu maamulo shareecada islaamka magaalada ayaa sannadihii lasoo dhaafay ku socotay horumar dhinacyo kasta ah sida waxbarashada noocyadeeda kala duwan waxaa ka furan magaalada goobo waxbarasho ilaa heer jaamacadeed waxa ay sidoo kale magaaladu leedahay goobo caafimaad oo xilli kasta ah lagana helo adeeg caafimaad marka laga hadlayo ganacsiga noocyadiisa kala duwan magaaladu waxa ay leedahay goobo ganacsi oo aad u waaweyn islamarkaana laga helo adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin bulshada xilligan la joogo waxaa magaalada laga dareemayaa diyaargarowga munaasabadda ciidda taas oo magaalada xilliyada ciidda ay caan ku tahay bulsho fara badan oo ugu yimaada meelo kala duwan kuwaas oo doonaya in ay magaaladu ku ciidaan sida loogu bartay sannadihii lasoo dhaafay ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن اتقى وخاف الوعيد عيد waxay ciid ku tahay inaad ku noolaato wilaayaadka islaamiga aadna ku dhex ciidid barwaaqada aragtid kitaabka ilaahay oo lagu dhaqmaayo dadkan oo dhan muslimiin ah oo farxad lagu wada socdo wax laga baqaa aanan jirin ciid tana ka ahaat goobaha xilligan mashquulka laga dareemayo waxaa ka mid ah meelaha lagu talo dharka ee harqaamada noocyadooda kala duwan iyo goobaha kale ee lagu iibiyo dharka ee carwooyinka
maanta waxaan ku faraxsanahay ciidda iyo soo dhoweynteedii meeshan waxaan ku gadnaa alaabo oo fara badan sida baabuurta yaryar iyo ciidda hadda waxaa ka dhiman laba beri ka dhiman waxaan jecelnahay dadka oo nasoo booqanaya inaan qanicna ayaan ku aan jecelnahay waxaan joognaa degmada jilib waxaan ku guri jirnaa diyaargarooya ciida ciida cabdixa mubaarak wacdin waxaa harqaan aan ku talaynaa isgoodska daxabshiil mashquulkeena zaa'id waaye waxaan ku jirnaa diyaargarow iida haween maalinaan shaqaynaynaa mashquulkaana zaa'id waaye tii oo bishan soo u dhalata mashquul soo u galinaba waxaa waaye waa zaa'id u shaqaynaynaa iyadoo munaasabadda ciidda ay ka harsan tahay wakhti kooban waxaa maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay wadaan qabanqaabada diyaargarowga ciidda iyo barnaamijyada loo sameeyo bulshada maalmaha farxadda waxaan booqday goob ka mid ah meelihii ay ka socdeen diyaargarowga ciidda waxaan la kulmay qaar ka mid ah howlwadeennada barnaamijyadaasi waxayna iga warrameen waxyaabaha ay doonayaan in sanadkan ay ku soo bandhigaan musallaha macalin aadan ee magaalada jilib
waa hagaaga dhegaystayaal markaana waxaan soo gaaray halkii ay ku diyaargaroobayeen dhammaan ka qaybgalayaashii munaasabadda ciiduladxa almubaarak ee sanadkan iyo toddoba hijri ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu tala gashay waa diyaargarow aad u qurux badan islamarkaana in muddo ah lasoo diyaarinayay taasoo runtii ay ka muuqata diyaargarowgiisa mid ka mid ah raggii guddiga qabanqaabada ciid ayaa inoola jooga bal soo dhawow ciidda iyo bal diyaargarowga nooga warram caawa sida kuu muuqata waa habeen farxad weyn ay noo muuqato waxaana ku jirnaa diyaargarow oo ciidda kii ugu dambeeyey ciidda ayaana isku diyaarinaynaa goobta hadda aan joogno waxay ka mid tahay goobaha diyaargarowga sida weyn uu ugu socdo ee magaalada ayay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ciidan in aan nabad iyo barwaaqo aan ku ciidno kooxaha u diyaarsan in ay sameeyaan fantasiyaasha ka dhici doona magaalada waxa ay sameeyeen bandhigyo kuwaasoo ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada sida beerta shareecada iyo waddooyinka kala duwan ee magaalada jilib
jilib ilaa buale sakow ilaa salagle waliga jubal wusta sheekh cali darawish waa kuwan ansaati fatxu laqsa weye awna u shuhada awlaadi ansarta waa kuwan ansaati wallaahi diyaargarowga ciidda maasha allah alxamdulilaah ilaahay baa ku mahad bajaajley suuqa xoolaha waxaad u malaynaysaa saxmad baa ka jirta neefaad qaadi laba neefaad qaadi waad soo laabani haddana waad ku laabani haddana waad ku laabani in magaalada jilib caasimadda ay tahay marka zaxmaduna zaa'id ay tahay bajaajlada aan shaqaysanayno xaaladda aad ay u degan tahay bajaajleyda oo dhan way wada shaqaysanayaan jilib oo ah magaalo weyn xilliyada ciidda waxa ay caan ku tahay soo bandhigidda ciyaaro kala duwan islamarkaana soo jiita daawadayaasha ciiddan oo ah ciiduladxal mubaarak wuxuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u diyaariyey bulshada fantasiyo kala duwan oo aad u qurux badan taas oo qabanqaabadeeda iyo diyaargarowgeeda si weyn loogu dareemayo magaalada jilib
mahadsaned cusmaan markan iyo diyaargarowga gedo iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan degmada ceelcadde waa xarunta wilaayada islaamiga ee gado markii ugu horraysay ayaan cagaha dhigay waxaan ku aaday xilli barwaaqa ah oo xoolihii ay dhargeen dadkuna ay biyo heleen dadku waxay ka sheekaysanayaan barwaaqada iyo robab ka camimay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado gaar ahaan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada gado dadku waxay markan u diyaargaroobayaan munaasabadda ciidul adxal mubaarak oo fooda nagu soo hayso su-aal walba oo dadka aad weydiiso waxay kaga jawaabayaan waa loo diyaar garoobayaa ciidda balse ciiddan waxay ku soo aaday xilli barwaaqa ah oo kuleelkii iyo abaartiiba allaah uu naga dulqaaday marka aad fiirisa magaalada waxaa laga dareemayaa diyaargarow xooggan oo aan la qiyaasi karin goobaha ganacsiga ayaa camilan dadka ayaa buux dhaafiyey goobaha lagu iibiyo waxyaabaha carruurta ay ku ciyaaraan iyo dharka noocyadiisa kala duwan gudaha ayaan u galay magaalada cadwooyin dhowra ayaan tegay iyo goobo dharka lagu talo meel walba oo cagta aasaartaba waa mashquul sababa la xiriira bulshada oo markan iyada oo faraxsan si nabadgelyaa ugu diyaargaroobaysa munaasabadda ciidul adxal mubaarak waxaan booqasho gaaban ku tegay qaar ka mida carwooyinka degmada ceelcadde xilli mashquul ay ahaayeen waa qof wax gadanayo iyo qof wax iibinayo waa dhowahay diyaargarow aad aad iyo aad buu diya loo diyaargaroobayaa magaalada waa aad bay u shan tahay anigu waxaa weye dukaanka carwi alkhayriyaan gadaa alxamdulilah dharka ayuu nooc baan keennaa xamar baan ka keennaa dharka waxaan gadnaa qamiisyada shaatiyaasha kabaha fiiladaha hoos ka shiga cimaadaha ayuu nooc baan gadaynaa bigistaaniga waa la gadanayaa magaalada waxaa weye maasha allah dadka jooga waa fiican yihiin ciiddan iyo ciidda hore waa wax badan bay kula jirta farq badan u dhexeeya aa u dhexeeyin magaalada waa baryahan waxaa weeye waa shidan tahay roob baa noo daayay alxamdulilah buraaqada badan ciidan wuxuu kusoo aaday xilli fiican oo ilaahi subxaana watacaala madaran la siiyey alxamdulilah carwa alkhayriya ayaana iska leh annaga waxaa caawa dharkan kaga ilmihii oo dhan baa wadaa labaatan doon waa kuu tuuro kana kuwaana kabaa qiimahooda waa qaadatay maasha allah maasha allah carwa alkhayriya aad iyo aad baa usoo dhaweynaynaa idaacadda andrus waa salaamaynaa boqolkiiba boqol baan salaamaynaa insha allahu tacaala waa in salaamaynaa meel walba joogta ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala waa mahadsan soo gaarsiiyey ciiddii ciidul adxaa ilaahay baa ku mahad subxaanahu watacaala intaas kadib xagga diyaargarowga alxamdulilah meel kasta markaad marto shacaa'irta islaamka si fiican baa loo oogayaa ciidan ciidihii hore waxay kaga duwan tahay ilaahay wuxuu nagu soo gaarsiiyey burwaaqo meel kasto ilaahay subxaanahu watacaala burwaaqadiisa u dhigay awal hore xoogaa abaaray waxbay ahaayeen tan waxay kaga duwan burwaaqo nabadgelyo ilaahay subxaana watacaala walba nabadgelyu na siiyey nabadgelyadiina waa sii fida burwaaqana ilaahay waa noogu dara waa dhawahay walaal degmada ceel cadde maasha allah aad iyo aad ayaa loogu diyaargaroobayaa ciidda wanaagsan ayaa loo diyaargaroobayaa maasha allah diyaargarow fiican ayaa muuqdo maasha allah maasha allah dadka si fiican ayay u ciidayaan ciidan ciid hore ah maasha allah ciidan ayaa fiican waayo ciiddii hore kulayl iyo abaar iyo waxaa lagu jiray waqti aan caadi ahayn hadda alxamdulilah ilaahay ayaa noo nimeeyey naxariis iyo roob badan ayaan helnay maasha allah lama qiyaasi karo runtii aad iyo aad ayay u diyaargaroobayaan dadka goobaha aan booqday waxaa sidoo kale ka mid ahaa meelaha dharka lagu talo harqaanlayaasha oo iyagana buux dhaafay rag iyo dumarba waxbaa loo talayay
abuu magaday maxamed cabdulaahi xasan al dhahaa carwadan oo eelcaddo ku taal aan ku shaqaynaa carwada carwa barwaaqa la dhahaa barwaaqa carwadaas dharka dumarkii oo dharka ragga si fiican ugu talaynaa oo kala socota carwada waa camiran tahay naqshidda carabta lagu talaa wixii diyaar oo nagata aadi waa lagu talaa dadka diyaargalooda loo qaadanaa cabbiraa laga qaadaa qof walba cabbirkiisa loo talaa muraayadda isku fiirina asoo asoo qanacsana iridda ka baxa ma fahantin iidina dadka diyaargaloobaan dhanka kale wilaayada islaamiga ee gadow ayaa dhankeeda wada diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidda waxaana howlo nadaafadeenna laga wadaa xaafadaha kala duwan ee degmada ceelcadde iyo goobaha sida gaarka loogu talagalay in la isugu yimaado maalinta ciidda waxaa jira guddi loo xilsaaray xaafadaha kala duwan ee degmada ceelcadde kuwaas oo qaabilsan wax weliba oo ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa almubaarak waxay ciidan ku soo aaday sida dad badan oo reer ceelcaddaba ay qireen xilli barwaaqo ah xoolihii ay dhargeen dadkiina oonkii iyo abaartii allah uu ka dulqaaday qabow iyo dhaxanna lala joogi laayahay xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceelcadde wilaayada islaamiga ee gadow mahadsanid abu xasaan warbixintiisana waxay gunihii gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu